haweenka soomaaliyeed ee iyagu ku jira xerada ifo labo ayaa waxa ay ka cabanayaan kufsi dhac iyo jirdil loo geysto habeen walba waxa ay baaq ay u direen dowladaha kenya iyo soomaaliya iyo weliba hay-adaha qaabilsan arrimahaasi oo u n h c r to ay ka mid tahay si bay yidhaahdeen ay wax uga qabtaan bal amniga xerada ifo labo cabdirasaaq sheekh maxamuud cabdirasaaq africa ayaa noo haya faahfaahintaas
habeenka soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xerooyinka dhadhaab khaasatan kuwa ku jira xerada cusub ee ifalawo ayaa iskugu soo baraanbaxay si ay usoo bandhigaan dhibaatooyin ay sheegeen in ay kala kulmaan xerada ifalawo haweenkan ayaa sheegay in habeen walba loo geysto kufsi dhac iyo jirdilta oo ay sheegeen in ay ka filaynin in ay kala kulmi doonaan xerooyinka dhadhaab haweenkaani ayaa baraanbaxani baaq ugu dirayay dowladda kenya iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h c r waxaana ay ka codsadeen in kufsiga jirdilka iyo dhaca aysan u dulqaadan karin dibna loogu celiyo dalka soomaaliya qabanaynaa oo guud ahaan maanta xortaan isku kaana keenay dhibaatadan haysato guud ahaan qaxootiga haysato maanta xaamilada la xoolayo ilmaha laga soo tuurayo maanta umusha qangeeda banaanka lagu tuurayo dhiigeeda qulqulayo la xoolayo gabadha yar oo sideed jirka oo labada loo inta la kala qabto marka kale masii waay la kala jiidayo nabadgelyo la-aanta reer baanaan koor ammaan ku haysan qori maanaan doonin jirin iyo aan ama silga ha nagu harayso ama caalamka ha noogu cabato in ay maxaa gaadiid noo keentay meesha meel ka dheenta ma geyso takabaasaan nahaysaa dadkiinaan naga xogdeen waxaan doonaynaa inaan naga gaarsiisin hay-adaa gacanta dheer uma dulqaadan karno guryahanagii baa nala kugu soo dhaca dhibaataan na filahayn baa noo keen awal baa ammaan daraa meeshaa na keentay adduunka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha islaamka inay noo soo gurmadaan inay garabna siiyaan inay waddankanaga nagu celiyaan dhib baan ka soo cararnay dhibka mid ka daran baa u imaanaya waddankanaga hay-adaha islaamka ha noo gurmadaan aan nagu soo celin dowladda kenya waxaan ka codsanaynaa ayalaa ballan qaatay oo tiri amni baa inay hayna amnigii gacantuu ka baxay dadkanagi dusha nala nala ku laynaya nala ku kufsanaya duurka xaaboo ma doonan karno carruurtii daacuun baa nooga dhacay sidii bur loogu qasaayay markii la waaye qoryo loogu qoriyo waxaan codsanaynaa kenya inay amniga naga sugto haddaysan amniga naga sugi karinna waddankanagi hooya inay nagu celiyaan waddankanagi hooya basaasna ha nagu celin sidaan oo nahay fatariyo iyo fatoog waxaana haysta dhibaato gaar ah waxaana haysta jirdil habeenkii markaan seexano jirdil baa noo dheeraad ah annageena la xolayaa raggeena lagu hordilayaa raggii waxaa la dhahayaa islaanta adigu aan fuuliyo toshigu hortiili baa la dhihi waxaan doonaynaa haddii habeenkeen la sugi karin ee dooniyaalka culus ku noqonay inay dalkeena dib loo nagu celiyaan haddii ay noqon karin waa inay ammaanka noo sugaan oo nolosheenna iyo ammaankeenna ay ogaadaan ayaan doonaynaa waxaan ka imaaday wadanka gelo dhibaato dhammaanta aan la imaaday weligay ima soo marin waxaa jira konton iyo laba sano waxaan ku dhahayay muxuu nafti meelaan geynaan laahay nolol ma haysano nabadgelyo ma haysano waxaa weeye lugayskii aan ku imaanay mid ka liita inaan ku imaano bay danba nagu qasbaysaa dowladda kenya iyo maxaan ku dhahay hay-adaha iyo adduunweynaha muslim iyo gaalba waxaan ku codsanaynaa inay sidaasi kale nagu bedelaan cabdirasaaq sheekh maxamed cabdirasaaq afrika telefishinka caalamiga somali channel xerada qaxootiga cusub ee ifalabo